bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cawis wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii caawa iyo dalji waa been sabtiya bisha diseembarna waa toddobiyo toban sanadku waa labada kun iyo lix iyo tobanka barnaamijka oo caawa idinka imaanaya stuudiyo dal jira magaalada boosaaso qodobada aad ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah shirkii madasha wadatashiga ee madaxda siyaasadda ee soomaaliya oo maalintii labaad ka socda magaalada muqdisho muran weli ka taagan koob iyo toban xildhibaanoo guddiga khilaafaadku ay ilaaleen ansax ahaantooda iyo kuraas kaleeto oo sharci ahaantooda laysku haysto inta badan xildhibaanadii cusbaa ee baarlamaanka labada aqal ee dowladda federaalka oo muqdisho ku xarooday iyo xildhibaano weli jooga oo xaflado xog kala qaadashaha bulshada u qabtay gobolka mudug oo laga magacaabay guddi heer gobol oo qaabilsan gurmadka abaaraha deegaanno degmada isku shuban oo arrimo adag oo xagga abaarta iyo biyola'aanta laga soo sheegay suldaan puntlandna oo dowladda puntland ku dhaliilay ka faa'iidaysi la'aanta biyaha ka dhasha xilli roobaadada si looga gaashaanto biyola'aanta ka dhalata abaaraha golaha deegaanka degmada boosaaso oo maanta uu furmay kalfadhigoodii saddexaad loogana hadlay amniga iyo arrimo kale waxaa kaloo barnaamijkeena caawiya dusha dhegaystayaad ku maqli doontaan waraysi ku saabsan beeraha puntland iyo biyola'aanta roob ee jirta qodobada aasiya kuwo kaloo xiiso badan barnaamijka caawa idla jira ee dhegaystaad ku maqli doontaan anigoo hafte cumargeediya ayaa idinla socodsiinaya barnaamijka caawa wuxuu idinka imaanayaa istuudiyaha dal jira magaalada boosaaso ee u diyaar garoob mar kale iyo barnaamijkii caawa iyo daljir waxaan ku bilaabanaya sida qodobada ba ku dhegaysanayseen magaalada muqdisho maalintii labaad waxaa ka socda shirkii madasha wadatashiga qaran ee hogaamiyaasha siyaasadda ee soomaaliya shirkaasi ayaa looga hadlaya arrimo badan oo la xidhiira doorashada soomaaliya ee loo madlan yahay bishan gudaheeda inay dhacdo lana doorto madaxweyne waxaana shirkaasi madasha ka qaybgalaya madaxda dowlad goboleedada iyo kuwa dowladda federaalka shirka oo weli aan soo gabagaboobin lagana soo saarin wax nuxuro quseeyo duluucda wadahadal ayaa inta badan waxaa xoogga lagu saaray doorashada iyo ku-ebyiddeeda jadwalkii ugu dambeeyey ee cayimayay siddeed iyo labaatanka bisha diseembar in doorashada madaxweynuhu ay dhacdo taas waa midda ugu dambaysa doorashooyinka iyadoo ay ka sii horrayn doonaan doorashada afhayeenada baarlamaanka labada aqal ee dowladda federaalka iyo ku-xigeennadooda inkasta uu jiro cayinaantaasi wakhti misna waxaa jira muran xagga baarlamaanka ah iyadoo guddiga khilaafaadku ay laaleen kuraasta koob iyo toban xildhibaan oo ay sheegeen sifo sharci darraa inay ku soo baxeen laalidaasi oo madaxda dowlad goboleedadu ay diideen waxaana madaxdaasi madashu ay sheegeen tirada lagu muransan yahay ee kuraastu inay intaasi ka badan tahay gaarsiisan tahayna afar iyo labaatan kursi waxaana tallaabooyinkaasi hadale ay usii kabageliyeen arrinka muran ama kala maanduwanaan maanta madashu waxay warbixinna ka dhegaysteen guddiga khilaafaadka ee doorashada taasoo ku saabsanayd laalidooda koob iyo tobankaasi kursi iyo muranka kuwa kaleeto ee la sheegay in kasta oo warbaahintu aysan goobjoog ahayn haddaba warbixintan soo socota waxaa nooga diyaarisay doorashada iyo arrimaha ku xeeranba aminaaladan axmed oo ku sugan suudiyaha daljir ee boosaaso qoraalka ka soo baxay xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya oo ay ku saxiixnaayeen safiirada midooda yurub sida dalalka swidhen talyaaniga boqortooyada ingiriiska mareykanka iyo qaramada midoobey ayaa waxaa looga codsaday guddiga xalinta khilaafaadka ee soomaaliya inay soo caddeeyaan afar iyo labaatanka kursi ee laysku hayay kuwaas oo ka mid ahaa kuraastii laga keenay cabashada michael kitin oo ah ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya ayaa u sheegay guddiga xalinta khilaafaadka inay faahfaahin rasmi ah ka soo bixiyaan taasoo ku saabsan habkii loo maray iyo haddii la xeliyey muranka ka taagnaa saddex iyo tobankii kursi ee hore loogu soo gudbiyey oo ka mid ahaa afar iyo labaatanka kursi ee guddiga hore ay usoo bandhigeen iyadoo arrintan ay ka dambeysay kulan ballaaran oo dhex maray wakiilka qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya ambasador michael kitin kaasoo u sheegay guddiga inay soo caddeeyaan sababta keentay arrintaasi waxaana guddiga xalinta khilaafaadka ay ku eedeeyeen arrintan guddiyada doorashooyinka ee maamulada kuwaas oo ay sheegeen inay sameeyeen musuq maasuq iyo waxisdabamarin la xidhiira hanaanka doorashada ay ku dhacday cabdideeq xasan oo ka mida guddiga xalinta khilaafaadka oo u warramay raadiyow daljir ayaa kasokoow eedeynta ay guddigooda u jeediyeen guddiyada maamulada waxa uu sheegay in arrintan ay ka dambeysay cagajugleyn iyo weliba hanjabaadyo guddiga uga timid maamulada dalka kuwaasoo uu sheegay inay ku cadaadiyeen guddiyada xalinta khilaafaadka in ay ka takhalusaan saddex iyo toban kursi oo dacwadooda ay taagneed
quraan badan oo muslimiintu ah oo laftooda ay u yihiin ay arkayaan ayay awoodi waayeen inay macnaha ay laalaan ama ay joojiyaan awood macnaha loo adeegsanayo darteed labaatan iyo afar kursi ayaa mukaana muslimaankooda uu caddaa waxay kasoo reebeen kow iyo toban oo keliya
yaa marka hanjabaadaas aada sheegaysa u geystay
geelagoboleedyada sii wadanka madaxda geelagoboleedyada maotahay xildhibaanada lagu doortay geelagoboleedyada siiba kuwa musulmaanka lagu dejiyay waa kuwo ay wateen madaxda geelagoboleedyada ma garatay xubnaha guddiga khilaafaadkana waxaa soo magacaabay geelagoboleedyaday ku yimaadeen marka raggi soo magacaabay miyay haddana macnaha awood ay ku afceliyaan way way meesha way dhici weysay ma garatay waa gartay arrintaas marka guddiga khilaafaadka hore maxay ugu soo riboodkooda ugu soo qoran waayeen oo ugu diri waayeen adduunka iyo u n ka iyo beesha caalamka u s bay la wadaageen maalinta taariikhda shan iyo toban ay ahayd waxay la fadhiisteen u n-ka iyo wakiilka macnaha jamciyadda kulamaha ka dhexeysa ku qaabilsan dalka soomaaliya meesha siistan ay la kulmeen wuugu qabsaday wuu weydiiyey sababta ku kaleystay in labaatan iyo afar kursi oo musulmaankooda xadaaf u yahay hooligooda ogyahay inay kasoo reebaan ku wayna sheegeen waxa ku kalifay af cad bay ku sheegeen
eedeyntaasi iyo cagajugleyntaasi oo uu sheegay cabdideeq waxaan weydiinay haddaba cabdicasiis sheekh xasan dayib oo ah guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee heer federaal oo ka mid a mas-uuliyiintii ka shaqeynaysay maamulka jubbaland waxaana uu sheegay in eedeynta guddiga ay jeediyeen aysan waxba ka jirin isagoo intaasi ku daray in haatan aan loo baahnayn isqabqabsi ka dhex bilaama guddiyada maamulada
anagoo ciidaan eedeynayna ma jiro guddiga xalinta khilaafaadkuna waa guddi layerka ugu sarreeyey ee hawshaan loogu talagalay inay go-aanka ka gaaraan waaye marka ayagaa laga rabaa inay wixii kale dhamaystiraan jidka umari lahaayeenna ay ay u maraan laakiin hadda is-aad aad waxba ma tarayo wakti la haystana waa yaryahay soomaaliyana in laga gudbiyo caqabadahana loo baahan yahay waxaan hadda dadka haysta in laga gudbiyo ubaahan tahay ma aha ujeedadu saxa iyo wax qalada khaladaadka ugu waaweynaad waa dadka soomaaliyeed ku jireen marka waxaan ubaahannaha inaan khaladka ka gudubno oo aan saxa ugudubno arrintaa marka waxay ubaahan tahay waxyaaba fara badan in la leeqo oo laga leexido
saddex iyo tobanka kursi ee la laalay waxay ahaayeen kuwii ugu dacwadda adkaa ee hore guddiga xalinta khilaafaadka ay beelaha ugu soo gudbiyeen waxaana waxaana dhicin in aan lagu darin kuraasta guddiga uu laalay ee lasoo gudbiyey maxamed cismaan xasan oo loo yaqaano macalin sanay waxa uu ka mid yahay beelaha quraastooda ay dacwadda ka taagneyd waxaana uu sheegay in kursigooda la boobay oo dad aan beeshooda ahayn ay u codeeyeen isagoo nasiib darro ku tilmaamay in aan waxba laga qaban laguna dari waayo kuraastii lasoo bandhigay
bismillaah qeyb baa u laban tahay aaminaladan barnaamijka aad igala hadlaysa aad iyo aad baan mataqaanaa kugu mahadcelinayaa annaga waxaan ka mid nahay qabaa'ilada soomaaliyeed ee dhibbanaa oo kursigoodii la boobay oo ay ka codayeen dad aanan ahayn beesha waqmaasha oo kasoo jeedo gobolka gedo ergadii laga keenay oo konton iyo kowga ah ee muddada labada bilood u fadhiyey kismaayo inay doortaan kursigaas la dabamariyey oo la bahdilay oo la qaraacay oo la xirxiray oo ilaa iyo hadda aan hayno cadeymihii ergadaas kaararkoodii oon la jibinin iyo mataqaanaa ii sheeg odayaashii qabaa'ilka usoo xulahayay konton iyo kowga oo guddi loogu talagalay jifooyinka inay ka kala imaadaan oo lixdii ahaa oo ayagana aan mataqaanaa codeynin oo kaararkooda haysto marka annagoo intaasoo dhibaatana la mariyey oo kursiganaga ay soomaali oo dhan ay ka codaysay oo ergadanada shan iyo labaatan qof oo kamid ah banaanka lagu celiyey oo shan iyo labaatan kaloo soomaali ah oo qabiil kastoo soomaali laga helaayo ay kursiga u codeeyeen saasna mataqaana lagu soo saaray iyo xooggaas oo ciidamo noola adeegsaday oo la ogyahay oo maanta kismaayo soomaalida joogto ay markhaati ka tahay ayaa haddana waxaa lagu guuldaraystay kursiganaga in lagu daro koraasta aan laga hadlin oo innaba ha yaraatee wax mataqaana ii sheeg jawaab ah oo kaafi aan nagala siinin iyadoo aan bixinay lacagtii guddiga khilaafaadka ay shardiga ka dhigeen qof kastoo dacwoonayo inuu bixiyo oo ergada ay dacwoonayso ilaa hadda ay xamar ku sugan yihiin ilaa wax ka badan shan iyo labaatan qof oo kaararkoodii wato sababta maxay tahay marka macalin saney sababta maxay tahay guddigaas xalinta khilaafaadka haddaaba shuruudihii buuxiseen oo aad ka dacwooteen habkii loo xilo xildhibaankiina inay ahayd hab aan wadadii saxda eed loo marin maxay tahay sababta loogu soo dari waayey kuraastii dib loo celiyay baa is leedahay
wallaahi haddee miskiin baa miska la fuulo leh bay soomaali ku mahmaahdaay waxaan qiyaasayaa koraastii un la gatay oo lacagta laluushka laga qaatay in la soo celiyey ninkii aan lacag laluush bixinina uusan cid la hadlaysaba ayna jirin oo saas lagu baasmareyey marka waxay soomaali ku mahmaahdaa wiil uu aabihii tug uu aabihii xaakim yahay lama soo qabtee haddee waxaan qiyaasayaa un wixii meesha iskugu tegay oo maanta cadaaladda soomaaliya gacanta loo geliyey ayaa waxay ahaayeen wax corruption iyo marka horeba qaab daran lagu soo maamulay marka cadaaladu ma jirto mar hadday cadaalad jirin koraasta ugu dhibaatada badnayd oo ugu cadaynta badnayd xagga mataqaanaa dacwooyinka ayaa kursiganagu beesha waqmaash ka mid ahaa ilaa haddana mataqaanaa wax naga jaahili bixiyo ama nagu qanciyo maanan arag saas un baa lagu kubsaday marka cadaalad xumaa meesha ka dhacday lacag iyo corruption iyo balaaya meesha ka shaqaynayso saan kulley arkayno cadaaladna ma aha waxaan marka codsanaynaa kursiganagii stiil beesha caalamka iyo soomaaliya o dhan waxaan usheegaynaa iyo dawladda federaalka in kursiginagi aan si cadaalad ah iyo si mataqaanaa bini-aadanimo ah noo loo maamulin hadday tahay guddi khilaafaad iyo hadday tahay guddi doorasho iyo hadday tahay guddi heer gobolba waayahay ergeyga qaramada midoobe uqaabilsan soomaaliya michael ketin ayaa war qoraala uu soo saaray waxa uu kaga dalbaday guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka inay sharaxaad ka bixiyaan halka uu ku dambeeyey saddex iyo toban kursi oo guddigu ay sheegeen in hore loo laalay oo laisku haysto kana mid a kuraastii laisku haystay arrintaasi sidee u aragtaan beeshiina
wallahi dee waxaan dhihi karaa waa barnaamij aada iyo aada loogu farxa maadaama laga hadlay kuraastii dhibanayaasha ahaa oo aan laga hadlin oo saddex iyo tobanka kursi kursiga inagan uu kamid ahaa marka waxaan aada iyo aad baan usoo dhaweyneynaa ninkaas hadalkiisa iyo qaramada midoobey annaga lafteeda waa la xiriirnaayo oo documenti baan u dirnay oo cadeymaha annaga o dhan waa u dirnay oo cabashadanada waa gaarsiinay marka aad baan usoo dhaweyneynaa fikirkaas waxaan rajeyneynaa in saddex iyo tobanka kalena lasoo celiyo ama waxaan o dhan lawada fasaxo faraha laga qaado hadii hal hal xaaraan waxaa la yidhi nabig xalaal ma dhishee saan soomaaliya o dhan mataqaana ay ku socoto qaramada midoobey ayaa haddaba waxay sheegtay in lasoo caddeeyo sababta loo laalay kuraasta oo lagu soo dari waayey saddex iyo tobanka kursi oo horey guddiga xalinta khilaafaadka ay ugu soo dareen waxaana intaasi ay ku dartay in haddii la fulin waayo ay ka fiirsanayaan xiriirka ay la leeyihiin dowladda federaalk ee soomaaliya abukaato xasan gacal oo ka mid a qareennada soomaaliya ee magaalada muqdisho jooga ayaan haddaba weydiiyey sida ay ku dhici karto doorashada madaxtinimada ee soomaaliya maadaama qoraalkan qaramada midoobey ay soo saartay waktigana uu yaryahay
doorashadan waxaa lahaa doorashada laba kun iyo lix iyo toban marka waxaa loo baahan yahay saddex iyo tobankan casho oo bisha ay ka harsan tahay gudahooda waxawaba inay ku dhacaan ayaa la doonaya haddii dib u dhacaan waxaawaa si kale noqonaysaa waxawaaye waxay noqonaysaa xeerka gudub marka maadaama layihaa doorashada laba kun iyo lix iyo tobanka marka saddex iyo tobanka casho gudahooda inay ku dhacaan wax walba doorashada kii dowlada aqal guddoomiyaashooda iyo kii madaxweynaha iyo daarti baarlamaankaba haddii ku dhici weysana
waa arrintool cuma waxa waaye haddaa dib no noo caalamka u noo fiirshaa dhici karta taas waxa waaye in aada loogu taxadira uba loo baahan yahay marka qaynim ahaanba ma suurtagal maa sababtoo ah muddada la qabtay waa doorashada lix laba kun iyo lix iyo tobanka marka dib u dhacaas waxay keenaysaa khasaaro weyn oo qaranka iyo dalkaba ugu jirta iyo shacabka si kastaba ha ahaatee madasha hoggaanka wadatashiga qaran ayaa maanta la filayaa inay warbixin dhammaystiran ka dhigaystaan guddiyada xalinta khilaafaadka doorashooyinka kadib markii maalmo ka hor ay laaleen natiijada doorashada saddex iyo toban kursi oo ka mid ah afar iyo labaatanka kursi ee lasoo bandhigay aaminaladan axmed reediyo daljir boosaaso warbixintaasi waxaynoo diyaarisay noona soo jeedinaysay weli aaminaladan axmed oo ku sugan suudiya daljir ee boosaaso haddaba muranka ka taagan qaar ka mida kuraasta baarlamaanka labada aqal haddaba muranka ka taagan qaar ka mida kuraasta baarlamaanku wax ma u dhimi kartaa qabsoomidda doorashada muxuuse yahay dhabaha sharci ee xalinteeda loo maro su-aalahaas iyo kuwo kaleba waxaanu weydiinay yuusuf cismaan maxamed shimbir oo guddoomiye uu ah xisbi siyaasadeed oo fadhigiisu yahay magaalada muqdisho oo lagu magacaabo midnimo qaran waxaana waraystay xasanay kale arrinta hadda muranku uu ka taagan yahay guddiga khilaafaadka iyo beesha caalamka iyo madasha ay ah in ha- kow iyo toban kursi la laalay horta arrintaasi waa arrin mm, dhibaato xoogna ay ka jirto sidaa la socotay annagu xisbi ahaan qaarkeed waxay ku jireen doorashadii qaarna waxay goobjoog nooga ahaayeen goobihii doorashada ay ka dhexaysay dalka kuraasta la calaamadeeyey ee soomaaliya isku haysto waa dhowr iyo toddobaatan kursi ee ma ahayn kow iyo toban iyo labaatan iyo afar ma ahayn arrinta calaamada kasoo socota ee ee maanta ay isku haystaan beesha caalamka iyo kuraasta ee iyo guddiga khilaafaadka oo leeyahay labaatan iyo afar waaye iyo kow iyo toban waayne waxay ku muujinaysaa in meesha waxyaaba badan oo la qarinayo ay jiraan ma garatay runta ninka laga hadlaayo annagu waa soo bandhignay kuraasta calaamadaysan waa la yaqaanaa dad badan oo dambiiriyaal ah oo weliba gacan ka hadal iyo dhimasho geystay ayaa ku jiro oo aan wax kiisa lagu soo qaadin oo hay sharciga in lasoo hor istaajiyo waxyaaba badan ayaa jiro laisdababeriyo musuq xoog lahaa jiro Waaya, Shimbir, Eh, een- dadka buurta jooga ama bili soomaaliya jooga dadka ay wataan ayaana ugu badan dadka dhibaatada geystay oo maanta een, arrintooda ay taagan tahay waayo guddoomiye Ee, maadaama maaragtay guddiga khilaafaadkana Ah.
waa guddi ugu samaystay ma ahayn maxkamad waayo sideedaba lama sideedaba caalamka lagama yaqaano mana jirto doorasho ka dhacaysa wadan oo aan maxkamad lahayn waayo guddoomiye Marka, ee, guddiga khilaafaadku waa guddi ka samaysteen waa shaqaalihii madaxtooyada ama ra-iisul wasaaraha ama baarlamaanka joogi waaye ma ahayn dad caadil ah oo ka shaqaynaya muxuu ahay arrimaha soomaaliya waa dad- waa dad koox ama nin lagu adeego waaye ma garatay waayo guddoomiye maadaama aad la socoteen ee doorashada baarlamaan ee tirada hadda muranka uu ka jiro waa intee een, maxaase murankan geliyey Een, horta waxaan kumale xukumadaa labadii darbay ku heshiisa daacadday ku dagaalamaan Een, kuwan meesha caalamka sheeganaya ama guddiga muxuu ahay sheegeen guddiga khilaafaadka ama guddiga doorashada ama dadka dowladda ama maamul goboleedka kulligooda waxay ku heshiiyeen waxa waaye daacad darro looga soo horjeeday muxuu ahay nidaamka iyo sharciga iyo dastuurka dalka haddana maanta ayagii ayaa madaxa kala garay sababaha keenna waxay tahay ee, dambi weyn ayaa ka jiray dambigii ayaa dilaacay meesha labaatan iyo afarna ma taagna si kow iyo toban lama taagna wax meesha taagna waa dhowr iyo toddobaatan xubnood oo la caalaameeyey markaana wax kala soo habanaa ka tegey mar aan la sheegnay asigaa loo sheegay in tirada la calaamadeeyey konton iyo lix ay marayso maantana wuxuu taagan yahay maaragtay een, waxaan maraynaa muxuu ahay afar iyo labaatan arrintaas waxay ku tusaysaa in meesha wax badan la iskabamarinayo ee, dad badan loo xadlinaayo dhulka biiliyaala la doonaayo in baarlamaanka lagu daro annagu haddaan nahay xisbiye ah een, waxaan soo saarnay in baarlamaanka wax xaaraan ah aan la gelin inta baarlamaanka uu dhismaayana maaragtay aan lagu dhidi jirin dad la isku haysto ama xaaraan ah kursigooda ku yimid Ee, waxaana u bandhignay ee, meesha caalamka iyo dowladaba in baarlamaanka aan la radejinin in hadda waxaan leeyahay waxaa socda kooranka la buuxiyo ma ahayn kooran sharciga ma qabo baarlamaanka markuusoo dhamaystirma isagoo dhan oo complementa ah in hal mar baarlamaanka laisu keeno la daariyo waayo kooranka buuxin halaisu keeno macnaheedu waxay tahay ee, waxaa la yidhi timir laf baa ku jirto waxaa ku jirto arrimo hoose oo qarsoodi ah in iyadoon aan baarlamaanka dhamayn la rabo in wax degdega la sameeyo ma garatay waayahay guddoomiye marka maxaa keenay baad leedahay in guddiga khilaafaadka ay soo gudbiyaan ee, kow iyo toban xubnood oo kuraastooda een, la hakiyey iyadoo een, muran uu ka jiro een, kuraas gaaraysa afar labaatan een, kursi sidaa kuu sheego guddiga muxuu ahay khilaafaadka waa guddi nin samaystay ee ma ahayn guddi maxkamadda ma ahayn boodkii maxkamadii sharciga ahayd ee doorashooyinka ayay taagan yihiin guddigan waxa waaye cidda u arkay inaysan ayaga dan ugu jirin ama cidda u shaqaynaysa dan ugu jirin ayay soo bandhigeen intii ayaga dantooda ku jirtayna maaragtay waa guddiina waxay dhahdeen okay way waa soconaysaa ma garatay waaya marka een, xildhibaanada muranka uu ka taagan yahay sharciyan sidey tahay in laga yeelo maadaama xilligii doorashada ay dhow dahay xildhibaanada marka uu ka taagan sharciyadu waxay tahay in dib loogu celiyo mar labaad in dib loogu celiyo dhibaatada la sheegaya in dib loogu celiyo oo doorasho caadil ah oo meesha caalamka iyo soomaaliya iyo cid kastaba ay goobjee ka tahay oo lagu daawanayo ee ka dhacda meesha ayaan doonayna annaga si wax caadil ah oo xal nabadeed oo aan laysku jirin oo dhiig wax daadan oo meesha ugu yimaado Mm. ugu dambeyntii een, markaad fiirisid een, shimbir guddoomiye een, muranka taagan iyo waktiga ee, haatan ka dhima doorashada ee laba kun iyo lix iyo toban ee soomaaliya ee dadban suuragal ma tahay in xilligii loo qabtay siddeed iyo labaatanka bishan ee doorashada madaxweyne inay ku dhacdo iyo tii guddoonka baarlamaanka iyo xildhibaanadan ay fadhiistaan anigu ma filaayo in ay waktigii loogu talagalay wax ku dhacayiin nimankaan miday qarsadaan muddada markay qarsadaanne waxay ummadda soomaaliyed ka dhaadhiciyaan inay muddo qabteen muddadaas oo kala jiraayo kadibna waxay wadanka ka abuuraa khilaaf si ay maaragtay maalmo noloshaanayso mudukodida u samaysay waa la socotaa inta jeer oo dib loo dhigay doorashada arrintaasna waxay ka socotay maamulka dawladda haddana khilaafkan kasoo dhex baxay oo abuurmay oo ah guddiga khilaafaadka iyo meesha caalamkane wuxuu kasbayaa in dib udhac kale inta u yimaado magarata marka annagu cid kastaha waxaan u sheegaynaa muddo kasta dib ha u dhacdo wax xalaal ah oo raali layskaga yahay in laysugu yimaado oo baarlamaan loodan yahayna la keeno aan la dhicin koorankiyaa buuxsamay sidaa la qabanaya baarlamaan xildhibaanaa la daarinayaa sharciga lagu dhisi baarlamaanka sidii hore sii horey kulli waa wajooda anaga annaga xubno baarlamaanka uma noqonay baarlamaanka markuu buuxsamo oo tirada iyo doorashada baarlamaanka ay soo dhamaato khilaafaadka waxyaabaha laysku haysto markay soo dhamaadaan ayaa baarlamaan sharci ah oo xalaal meeshu yimaado kadib ayaa taasi dhicaysaa markaasay dooranayaan guddoomiyahooda baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha laakiin hadda in koox yar nuuq lala galo la yidhaahdo suuq madow gacanta waxaa laga taawiyaa doorta hebel taayeel hebel taayeel anagu taas waa kasoo horjeedaa aada iyo aad waana wax dhibaato u keeni doona ummadda soomaaliyeed yuusuf cismaan maxamed shimbir oo guddoomiye u ah xisbi siyaasadeed fadhigiisu yahay muqdisho oo lagu magacaabo midnimo qaran wuxuu u warramayey xasan aykar barnaamijku waxaa u idin dhegaystayaal wuxuu idinka imaanaya stuudiyaha daljire magaalada boosaaso waxaana naga dhegaysanaysaan mawjadaha f m daljir iyo internetka oo aad naga maqli kartaan radio daljir com intii badnayd xildhibaanada baarlamaanka labada aqal ee dowladda federaalka ayaa ku xarooday magaalada muqdisho si ay uga qayb galaan isdoorashadooda oo la filayo maalmaha soo aadan inay dhacdo siiba afhayeennada labadaasi aqal iyo ku-xigeennadood sidaasi ay tahayna qaar ka mid a xildhibaanada ayaan weli tegin muqdisho kuna sugan gobolladii laga soo doortay laba mudan oo ka mid a baarlamaanka aqalka hoose ee ka soo baxay puntland siiba gobolka mudug ayaa xaflad kale xoqaadashaha ku qabtay magaalada gaalkacyo taasoo ay ka qayb galeen qaybo badan oo bulshada ka mid ihi warbixintan soo socota waxaa nooga diyaarshay shaafiic cabdulqaadir
kulankan oo ahaa mid isxoguraysi oo ay sameeyeen laba xildhibaan oo kale ah xildhibaanad xaawi yuusuf axmed iyo xildhibaan saleebaan maxamuud xaashi oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka soomaaliya islamarkaana ka mid ahaa xildhibaanadii dhowaan lagu doortay magaalada garowe caasimadda dowladda puntland ayaa ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka mudug kan degmada ganacsato dhakhaatiir nabadoono iyo martisharaf kale kulanka oo ahaa quraac islamarkaana ay sameeyeen labada xildhibaan oo ka tirsan xildhibaanada dowladda federaalka soomaaliya ayaa ahaa kulan ay talooyin iyo ra'yi kaga aruurinayeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada gaalkacyo qaar ka mid a nabadoonnadii iyo mas-uuliyiintii ka qayb galay xafladdaasi ayaa halkaasi ka soo jeediyey talooyin maadaama aad arrintaas tihiin intaynu sugayso waa garanaysaan kursigaad ku fadhidaan waa kursi soomaaliyeed waa kursi reer puntland waa kursi gobolka mudug waa kursi beesha cumar maxamuud intaa wixii ka hooseeyaa waxaan u arkaa wax lagu saqajaabay inay noqon hayaan waayo waxaa weeye intaana aynu soo dooratay oo xubnaha aynu soo doortay cumar maxamuud bay ahaayeen horay waxay nii siiyeen ayagay ahaayeen intii kasii hooseysa anigu kaan jifada laahi ma sii karin kii siiyay inuu ka tago aniga ii yeerto uma arka garsoonnayta arrintaa waxaan leehay marka inaad saa u qaadataan oo sidaa ugu shaqo gashaan baan rajaynaynaa waxaan halmaamadu aan aada ugu mahad celinahayaa tiimankii labada dhinacba ahaa oo inidla shaqaynahayey oo howlkarka ahaa oo waktiga dheer geliyey oo maskaxda geliyey oo firfircoonida badan sameeyey oo halkaan soo gaarsiiyey ilaahay baa mahadla maanta odayaalkeenna ninka wax u qabanahaya reerkii kadhig baa soo reerkii wax u qabanahaya hadduu u qabto degmo hadduu wax u qabto wuxuu u qabtay degmadaas inta degan oo dhan waxanuuna u qaban kara waxbuu gaarsiin karaa laakiin sida odayaalka badan ay ku dhawaaqeen oo uga dhawaajiyeen intana ma deeqdee waxqabashaan la deeqdaa haddii ay dadkaanu dhibaatada maanta abaarta jidha waxaad ogtihiin in ay siday u saamaysay bulshadeenna sida keliyoo looga qaban karay waxaa weeye in ceel loo qabo in iskuul loo furo caruurtooda dhigtaan oo aanu abaartaan maskaxyadaan uga baxno waxaad sidii kada caafimaadka in mataqaana loo suubiyo meela ay mataqaana goortay dhibaato soo qabato alisti mataqaana waxyaalihii baahida ugu horeysa wax looga qaban lahaa xoolahooda sidii loo daaweyn lahaa inay jidha meel jidha oo yani tuuladaas ama meesha aan xafidad in ay mataqaanaa loo suubiyo ninka intaas ka shaqeeya dadka intaas ka shaqeeya yaa reerkii hadduu rabo in wuxuu qabto wuxuu qabanaya reerkii ee maahine si uu reerku wada raaligelin karo oo wax ugu wada qaban kara hal reer keliya uu ka jifo uu ka yimid kabtagna haddaan intaa uga tago xildhibaanada hal baan leeyahay dadweynahana hal baan leeyahay xildhibaanada hal baan leeyahay waxaa laydinka rabaa horta kursiga aad ku fadhidaan labada jifo ma lehe waxaa le ummad soomaaliyeed waxaa le majeerteen waxaa le gobolka mudug waxaa le cumar maxamuud waxaa laydinka rabaa caqli baa laydinka rabaa caqli doona aan tuugaha dooninin waxaa jira hadda warar baanu ma maqlaynay dad baa k waxay doonayaa kambayn aad bay nasiib darra noogu noqotay xasan oo soo raray rasaastii iyo qoryihii iyo ciidankii soo raray rag cumar maxamuud ha la shaqayn jiray oo la soo rari jiray taas waa nasiib darro idinma aanu dooran waxaanu idin dooranay ficilka aada leedihiin iyo fikradda aada leedihiin inaad qaadataan meesha aad ku socotaan rag ba hore uga sheekeeyey hadda allah idinku nabad yeelo naftiina iyo nafta kaleba u taxadara xildhibaanada intaasaan leeyahay dadweynaha waxaan leeyahay haddii aynan ayaga la shaqayn ama aynan wax qabsan ama marka aynu tagnay hebel iyo hebeliyas nidhaahno waxba inoo hagaagi mayaan waa nasiib darro aynu la shaqayno aynu isgarab taagno aada iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa oo ilaah baa mahad iskale aan ugu mahad celinayaa kaas ahaan haddee
gudoomiyaha gobolka mudug xasan maxamed khaliif ayaa isna ka hadlay goobtaasi
dhammaan dadka fadhiya xafladan xildhibaanada cusub federaalka odayaasha waxgaradka maamulka degmada dhalinyarada saxaafadda dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib salaan kadib xafladdan waa aada iyo aada baan maaragtay ugu mahad celinayaa dadkii soo agaasiray oo soo dhigay sababtoo a muhiim weeye waxaa waana xildhibaanadii ugu horreeyey baan u maleynayaa oo dadkii doortay ama jifadii dooratay intay u dhigaan xaflad isugu yeeray waxaan halkaa waxaa nooga muuqata inay xusuusan yihiin inaan kursiga leenahay ama kuraasta ay ku fadhiyaan inaan leenahay xildhibaanad xaawi yuusuf axmed oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka soomaaliya islamarkaana ka mid ahayd xildhibaanadii sameeyey kulankaasi ayaa goobtaas khudbad ka jeedisay halkanaan joognaa hadafka iyo ujeedaduna waxa waaye hal dhibica waay dhibicda waxaa inaan aruurino oo helno fikradihiina inaan qaadano talooyinkiina inaan idiin sheegno in indhahayaga iyo maskaxdayadu ay idiin furan tahay inaan noqonayno kuwo idin dhegaysanaya si muxuu ahaa dhowna idinla soo xiriiri doona idinkuna aada nala soo xiriiri kartaan muxuu ahaa isku meel maadaama aan wuxuu wadnana muxuu ahaa ficil iyo fikir isku mida wada qaadan doona xaqiiqiyan waxaanu ogsoonahay aan ogsoonahay gobolkayga gobolka aan kasoo baxay baan ogahay dadkaygaan ogahay deegaankaygaan ogahay marxaladda aan saaka ku sugannahay iyo sida ay wax yihiin ayaan ogahay waxaan rajaynayaa oo maaragtay naga go-an in muxuu ahaa aanu aanu xilna u qaadno oo maanta magaca nagu yeer uu yahay federalism waxaan nahay dad soomaaliyeed oo raadinaya kuna maqan baadidoonka muxuu ahaa ciddii badbaadini lahayd ama badbaadada u noqon lahayd soomaalida la kala qoqobay muxuu ahaa inta maaragtay ulaha laysugu dhiibay insha allahu tacaala kii samarta bixin lahaa kuwii raadin lahaa oo daba istaagi lahaa baa nahay insha allah waa raadineynaa waxaan ogsoonahay puntland inaan ka nimid iyo deegaankayaga muxuu ahaa waxaan raadinaynaa oo baadigoobaynaa midka aan duulaanka ku ahayn seerooyinka iyo xadgudyada ay puntland leedahay
xildhibaan salebaan maxamuud xaashi xuub sireed ayaa isna goobtaasi khudbad ka jeediyey isagoona sheegay in loo baahan yahay in la abaaro meesha ay dhibaatadu ka imaanayso wuxuu noqon waa waa la tijaabiyey waa la ogyahay meel ma gaarayo soomaali inay midnimo hesho mooyaane cidna ku naaloon mayso nabad iyo horumartoona marka waxaanu doonaynaa insha allahu tacaala si weyn inaan u fakarno oo maskaxda yarta ah oo qabiilka ku fadhida aynu ka baxno aynu soomaalinimo islaamnimo midnimo iyo wadajir inuu yahay taargetkaan tooganayno waxaanu rabnaa haddii lahaa idmo haddii xildhibaan la diri jiray oo la eedeyn jiray inaysan tiyoo kala dhicin waxaanu doonaynaa guddi isku dhaf ah oo ergadiina soo dooratay oo kale qaabkii loo soo xuray ka kooban oo uusan reer ka maqnayn inaad inaan samaysanaan doonaynaa oo gobolkaa noo jooga dadkaas in baahiyaha iyo waxa gobolka ka jira aanu kala xiriirno annaguna wixii aanu qayb ahaan u helno aanu kusoo hagaajinno oo iyaguna si cadaalada usi qaybiyaan kuwa annagu aanu si gaara u qabsanayno ma ahane waa idinkaa rabnaa in idinka yimaadaan waxaanu rabnaa inaan eedda kaligee nagu dhicino eedda aynu wada yeelanno ama hadday haddaynu eedda wada yeelanno dee cidina is eedan mayso waa la aamusayaa laakiin haddii dad gaarahay wax ay dhinac ula baxaan eeda waa imaanaysaa midna maskaxdeenna ha ku jirto oo qof dhammaystiran ma jiro alkamaal lilaah ilaahay unbaa dhammaystiran
shaafici cabdulqaadir ursame raadiyo daljir gaalkacyo
warbixintaas waxaynoo diyaarshay noona soo jeedin weriga shaafici cabdulqaadir oo ku sugan saudiha daljir ee gaalkacyo waagaag isla arrimaha gobolka mudug ayaynu ku jirnay maamulka gobolka mudug ee puntland ayaa magacaabay guddi heer gobol ah oo ka shaqaynaya arrimaha gurmadka abaaraha ee saameeyey soomaaliya oo dhan siiba xaaladaha ka jira gobolkaasi guddigan oo heer gobol ah waxaa magacaabay guddoomiyaha gobolka mudug wuxuuna ka kooban yahay kow iyo labaatan xubnood kuwaasi oo isugu jira nabadoonno cuqaal ganacsato iyo qaybo kaloo bulshada shaafici cabdulqaadir ayaa mar kale warbixintan soo socota inuu ka diyaashay gudoomiyaha gobolka mudug xasan maxamed khaliif ayaa magacaabay guddi ka kooban labaatan iyo kow xubnood kuwaasi oo ka shaqayn doona badbaadinta dadka iyo dunyada la ildaran abaaraha ku dhuftay dalka soomaaliya guddigan la magacaabay ayaa ka shaqayn doona abaaraha ka jira dalka iyagoona kaashanaya qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka mudug iyo puntlandba qaar ka mid ah guddiga fulinta abaaraha gobolka mudug ayaa iyana ku baaqay in la caawiyo dadka la ildaran abaaraha ku dhuftay dalka soomaaliya aniga guri magacayga waxaa layahaa gorod faarax xasan cadde waxaan ahay guddiga koob iyo tobanka ee guddoomiyaha gobolku qabtay xubin ka mid ah ahna xogayaha guddiga xogaynta guddiga waxa weeye waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan salaamayaa ummadda reer puntland ee gudaha iyo dibadda joogta waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib heer gobol iyo heer degmo heer tuulo ilaa waxaa weeye dadka dibadda jira waxaan ka codsanayaa dadkaas inay maanta isu taagaan sidii ummaddaas ilaahay baa abuurtay subxaana wa tacaala loo badbaadin lahaa wixii la qaban karo waxa weeye abaartan weli magaceedii waa lagu wareersan yahay magacii loo bixin lahaa waa lagu wareersan yahay ninkii ugu dhowaa wuxuu yidhi nlaygama liigtaa loo bixiyey laygama liigto waa ninkii ugu dhowaa sheekh faad bu ahaa wuxuu yidhi abaartan waxaa layaha laygama liigto ninkaa u tagtay wuxuu leeyahay war cid aniga iga liidata oo maanta ma jidho xoolihii oo ceelkii hal kilomitir u jiraa baan soo aroorahayn oo aan gaari karin ceelkii marka waxay noqotay xoolihii bal ilaahay baa idinku dharshay dadkii in la biiro xoolihiina la biiro xoolihii sarreen bay rabaan galley bay rabaan dadkiina raashin buu rabaa awrtiina ceelkii waa gaari weyday xoolihiina waa gaari waayeen dadka noocaasa waxaa la rabaa in waxa weeye aynu maanta u gurmano nin walbana au dhexda xirto
ciddii ummaddaas ka naxaysa ayna ka warbixiyaan guud ahaan deegaanka iyo dalka wixii ka jira xagga warbixinta haddii aan u leexanno gobolkan waxaa ka jira abaar aad iyo aad u culus guud ahaanna soomaaliyay ka jirtaa dadkii iyo duunyadii labaduba aad bay u liitaan waxayna u baahan yihiin waxqabad ballaaran oo loo qabto hadday biyo tahay hadday daawo tahay hadday cunno tahay waxay u baahan tahay ummaddaasi gurmad bay u baahan tahay marka u horraysa gurmadka waxaan u weydiinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala ha oo ayaga abuurtay ilaahay inuu roob khayr qaba siiyo ilaahay inuu gacan qabto gurmadka ilaah baan u weydiinaynaa midda u horraysa midda labaad waxaan rabnaa inaan la hadalno maadaama nala magacaabay oo nalagu magacaabay guddigii gobolkan oo abaaraha inaannu la hadalno dhammaan dadka islaamka ah soomaalida ah oo ummaddan ka naxaysa oo islaamnimo uga naxaysa oo dhalasho uga naxaysa oo deegaannimo uga naxaysa dadka iyo dunyadii labadaba maadaama ay liitaan waxaan leenahay qof kasta oo soomaali ah waxaan ka codsanaynaa inuu ka qayb qaato gurmadka abaaraha ee gobolkan iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeedba halkan waxaa ka jira dhib aad u ballaaran oo aan la qarsan karin oo dadkii iyo dunyadii intiiba isaga yaallaan waxaan ku darayaa balaayada maanta jirta waxaynaan werigeena adna oo maqal baa dhacay waxaa la leeyahay rag baa isdilay nin baa isceejiyey oo xarig isku dhuftay nin baa xabad afka iska geliyoo baas isku shubay mid baa caloosha intuu dhinaca toore iska saara iska soo riday dadka muslimka calaamadaa ma lahaan jirin dadkeennuna ma lahaan jirin abaar baynu arki jirnay col baan arki jirnay ilhaamaan arki jirnay maanta waxaad mooddaa xagga qanaacadii iyo iimaankii in laga nuqsaamay ilaahay waxaan leenahay dadka ilaahay ka baqa ilaah baa dadka abuuray maalkana isaga abuuray dadka ilaah baa abuuray maalkana isaga abuuray adduunyada korkeedana wax ku baaq ahaanay ma jiraan kullu nafsin daa'iqatulmowt biilaahi naf la arko mowt bay dhadhaminaysaa war xoolaha ilaaha leeyahay hadday bakbaktiyaan hadday dhintaan dadkoo dhan hadduu dhinto qofka ka hada ilaahay inuu caabudo ilaahay ka rabaa ardada ilaah baa le koonka ilaah baa le ilaahayna wuxuu ugu talay in lagu caabudo maalka innagu ma lihina makhluuq alla abuuray weeye dhaqankaa maynaan lahaan jirin dad isdilo xoolo isu dila iyo dad imaan xumo isu dila maynaan lahaan jirin waddankeennay ka dhacday waxaan leenahay ilaahay laga boqo oo ilaah loo noqdo oo la toobad keeno oo yaan la isdilin oo la islaamayn gudoomiyaha gobolka madaxa xasan maxamed khaliif ayaa ummadda soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan gurmadka loo fidinayo dadka la ildaran abaaraha ku dhuftay soomaaliya
waxaan samaynay guddi abaareed guddigaas oo ka kooban kow iyo labaatan kow iyo labaatan qof buu ka kooban yahay waxaan haddana ay iska doorteen dhexdooda kow iyo toban guddiga guddiga fulinta guddigaas waxaan u qabannay waa guddi heer gobol ah waxaan u qaybinay inay qaybsaan wax allaale wixii gobolka yimaada oo deeq ah deeqdaas oo ama ha ka timaado dowladda puntland ama dadweynaha ama dibadda ha ka timaado ama hay-ad ha ka timaado waxaasoo dhan inay gobolka ku soo dhacaan gobolka markay ku soo dhacaanna in guddigaas heerka gobolka uu qaybsho oo uu qaybiyo degmooyinka degmo kastana markuu ay soo gaaraan degmo kastana guddi ay u qabato heer degmaah guddigaa heerka degmadana uu gaarsiiyo dadkii dhibanaa oo baahida biyood ama baahida ama baahida raashin ay haysay ay u gudbiyaan midda kale waxaan samaynay in riboort joogta ama xog joogtaa laga keeno dadkaas maalin walba maalin ka dambaysa abaartu way sii xumaanaysaa xaaladdu waa sii xumaanaysaa in xog joogtaa laga keeno oo la yidhaahdo meeshaas maanta saasay ku sugan tahay meel heblana saasay ku sugan tahay waxaas la keenayo oo deeqdaa marka waxaa la gaarsiinayaa oo lagu qaybinayaa yaa daran meesheebaa daran baa lagu qaybinayaa ee lagu qaybin maayo reer hebel iyo degaan iyo maalan lagu qaybin maayo
shaafic cabdulqaadir ursame raadiyo daljir gaalkacyo
warbixintaasi waxaanoo diyaariyen una soo jeen weriga shaafic cabdulqaadir oo ku sugan stuudiya daljir ee gaalkacyo weli barnaamijkeena cawisnimo ee caawiya dasha ee dhegaystayaa la socotaan deegaano badan oo ka mid a degmada isku shuban ee gobolka bari ayaa laga soo sheegayaa xaalado adag oo xagga abaarta iyo biyo-la-aanta la xidhiirta gudoomiye ku-xigeenka degmadaasi isku shuban axmed jaamac cadan oo waraysis iyo raadiyo daljir ayaa sheegay dad badan oo xoolo dhaqato ah inay ku soo hayaameen deegaanadaasi kuwaasi oo aan haysan cunto iyo biyo ku filan toona maxamuud cabdi ibraahim ayuuna telefoonka ugu warram markaan maxamuud idinka warramo abaaraha saameeyey deegaanka isku shubna horta marka hore waa meel qadiimiya waana meel saddex sano ay abaartaas haysay wixii haddee roobkii labada kun iyo afar tobankii baa ugu dambeysay roob marka arrinta weyn oo hadda saamaysa waa abaaraha weliba waxaa la sameeyey haddee dadkii doganaayo oo marka hore joogay iyo dadkii kusoo guurayba hadda culays isku hayo oo wax weeye culays xun baa ka jira hadda tusaale ahaan dawacalay meesha la yidhaahdo moqor oo dhan ilaa iyo ilya camayra intaa dadkii baa isku soo guuray marka arrintaas abaaraha waxa weeyaan waa arrin aada iyo aada mucjiso noogu noqotay ilahay baana saari kara waa gartay markii hore dadku maxay ku noolaayeen
dadku marka hore waxay iska ahaayeen dadka deegaanku dalka magaalada beeraha nawaaxigaas adugu karkaar oo dhan waa la iska degaana dadku dad deegaanka isku soo waxay ahayd miyiga waa yaraa laakiin hadda gobollo badan oo miyigaaba hadda kusoo guuray culayskaas culayskuu saameeyay markaasaa waxa weeye lees wada qaatay dadkiis wada raaceen dadka awal meesha ku ladnay meelahaas deegaanka u bartay oo joogi jiray iyo dadkii culayska soo saarayba hadda waxa weeye arrintooda waxay noqotay wada saameeyey waa gartay marka biyaha dadku xaggee bay ka heli jireen marka maadaama xilligan abaar ay jirto
biyaha dadku isku shon baa looga daamin jiray oo hadda looga dhaanshaa booyadahaas laba ki boqol oo kilomitr bay geeyaan hadda laba boqol oo kilomitr laba boqol iyo konton kilomitr baa la kala geeyaa biyaha marka way kala qaybsan tahay de dawacalay oo kale dhar jaala looga soo dhaanshaa moqor baana looga soo dhaanshaa moqor gaariga biyaha ka soo qaadaya wuxuu geynayaa ilya cameera meel yidhahdo wuxuu geenaya xaroowi adigu waa siddeetan boqol iyo labaatan boqol iyo soddon buu geenaya boqol iyo afartan ilaa laba boqol buu geenaya biyahaas marka waxaan odhan karnaa haddeer waxa weeyaan markii lasii fiirsho dadkii hore u deganaa isku shuban oo deegaanka isku shuban oo dhan ereyada isku shuban deganaa iyo dadka hadda soo guuray waxa weeyaan culayskooda markii la eego dadka hadda soo guuray culayska uu badan yahay waayo waa dad masaakiina waa dad soo qaxay waa dad waxa weeye xoolihii ka dhammaadeen waa dad waxa weeyaan haraad iyo hadda gaajo labadaba waxa weye saameeyey waa gartay marka dadkan hadda soo guray oo aad sheegayso xaggee bay ka yimaadeen dadkaas waxay ka yimaadeen meesha la yihahdo qardho highlandna waa ka yimaadeen sool oo dhan bay ka yimaadeen qaybtood waxay ka yimaad ayax waxay ka yimaadeen uuskure qaarasoor qalwo rako xumbays duudhooyo ilaa karkaarkan soo jeeda iskusho kusoo jeeda o dhan bay kaso xataa dadkii iskusho usoo jeeda karkaarka hadda meesha la cama camaan oo kale ilaa dhalmado oo kale way soo guureen waxay guureen iyaguna cal cal bay u guureen dabcali baa magaalo u ah ujeedadooda ma waxay ahayd in ay meesha biyo ku ogaayeen mise arrimo kale ay usoo guureen
waxay usoo guureen waxa weeye waxaa la yidhi horaa waxaa loo yidhi waxa weye markii xaaladdu xumaato casha la fuulay wixii ninkii labaatan neef u hero hadduu casha u galo hadduusan biyo waayin oo u badbaadaanin marka dadku taasi taasay daba joogaan oo cashaas dad aari badan baa ku badbaada marka la geeyo hadda ninka labaatan neef haysta hadduu biyo helo waa dhaqan karaa marka sidaasaa dadku meesha usoo aadeen usoo wajaheen kabacdina waxaa ku timi abaar xun oo ba-an waxaa ku timi arrin waxay tahay tabardariya dadku dadna waa dad qarka yaqaan dadna waa dadka qar aan aqoon marka dadkii qarka yaqaanay iyo dadkii qarka aan aqoon dooxooyin ka yimi waa heshin waayey arigii markii qarka laga saaray dadkii baa fuuli waaya meshi marka biyihiina waxaa loo geeyaa banaanka booyadu geenaya markaasaa goorti arigii biyo rabaahay halkaa soo gelaya bisna banaanka la keenaya waa gartay dadka deegaanka xilligan usoo guuray iyo weliba dadka hore joogay iyadoo xilligan abaar ay jirto kadib maxaa isbedel oo ku yimi noloshoodii waxaa isbedel ku yimi waa isqaadi waayeen dadkii meesha joogay oo bakhaarleyda hadda tuulada wacliga tusaale ahaan markaan kaaga sheekeeyo dadkii deganaa dadkii kusoo guuray si hadba shuguf uga qaadanaya hadba xoogaa uga qaadanaya hadda kax taagan waa codeeyeen waxay anagu bes weeye intaa ka badan wax haddii inaan isii karro ma jiro waayo ninkaan daramiyiga deeg deeg wuxuu ku qaadanaya arigiisaas arigina waa kaasii le-aanaya sii baaba-aya marka hadda waa laga joojiyey oo waxa weye dadki waxu ubaahan yahi wax wixii ma garanaysaa ilahay baa gargaar kale lakin dadki in gacan qabto oo meeshii deynka deynta qaarku deynta ka xirtay albaab ka xirtay in dadkii waxa weye wax looga furdaamiyo dadka halkaa caawin u helaan waa garta waxaa jira guddiyo dhinaca gurmadka abaaraha oo ay dowladdu samaysay oo culamaa udiinku ay hormuud u yihiin guddigaasi iyo weliba madaxda dowladda ama hay-aduhu ilaa iyo hadda ma jirtaa cid arrintan aada u bandhigteen oo wax u qabatay bulshadan si fiican waxa weeye aada iyo aad waxa weeye waxaan halkaa uga mahad celinaya marka hore guddiga gurmadka abaaraha aad iyo aad bay u gurmadeen waxa weeye ereyada hadda aan ka hadlayno si fiican bay biyo fiican bay siiyeen laakiin haddii dadku way iska badnaayo ilahay baa wax gaari kara wax la gaari kara laakiin inta ay iyagu gaarsiiyeen way gaarsiiyeen si fiican baana loo gaarsiiyey dawladdu sidoo kale waxa weeye waa ka qayb qaadatay hadda way ka qayb qaadat- qayb qaadataa dhawaaqa iyaguna wuu gaaray waxa weeyaan hase ahaatee adigu hadda muhiimadda koowaad waxa weeye biyo la-aan baa jirta gudoomiye ku-xigeenka degmada isku shuban axmed jaamac aadan ayuu kaasi ah wuxuu u warramayay maxamuud cabdi ibraahim oo ku sugan suugiga daljir ee boosaaso inta badan deegaanada soomaalida laba xilli oo keliya ayaa roobabku ay ka da'an inkasta oo sannadahan dambe la tilmaamayo roob yari baahsan inay jirtay sidaasi oy tahayna xilli roobaadkaasi la helo waxaa ka dhasha biyo badan oo aan wax gabaada loo hayn kuwaasi oo si xawli ah deegaanka ku dhaafa kuna dhaca badda inta badan suldaan maxamuud yuusuf jaamac oo ka mid a isimada gobolka bari ayaa dowladda puntland wuxuu ku dhaliilay arrinkaasi isagoo sheegay dowladdu inay ka gaabisay jahaynta bulshada iyo ka faa'iidaysiga biyaha ka dhasha xilli roobaadadaasi da'a wuxuuna u warramay maxamuud cabdibraahim ilaahay subxaana wa tacaala baa horta keenay abaarahaas haddana asaga umaana ka saari karaa ilaahay subxaana wa tacaala in lagu xirnaado unbaa looga bixi karaa abaartaas Ee, sababta ay ku tahay waa dunuub inagu kasbanay weeye qofka bani aadamkana haddii musiiba ku dhacdo musiibadaasi meel kale uga imaan waxa iyagu kasbadeen buu uga yimi marka abaaraha laba dhinac haddaan uga jawaabo dhinaca horta marka aynu helno raxmadda kama faa'iidaysano oo dhulku waxaad arkaysaa marar togagii laamiga oo macnaha shan beri xiran oo biyuhu iska marayaan inuu leeyahay togi buraan iyo durdur iyo kulli biyaha maraya oo biyahaas lagama faa'iidaysano haddii biyahaas inta la jeexo dhulkaas waxa weye beeraha iyo dhulka lagu waraabsan lahaa anfac bay noqon lahayd oo dhinaca horta lagama faa'iidaysan Ee, kadibna hadhow abaartii baa soo noqonaysa dhinaca labaadna haddii dadkii moogta haddii ay musiibadu soo noqoto waxaa lagaga bixi kara ilaahay in loo cararo fafiruu ila allah marka ee, ilaahay subxaana wa tacaala in loo noqdo unbaa dadka waxa weeye aan amraynaa oo yacni faraynaa oo ilaahay subxaana wa tacaala ana ilahay inuu isna waxa weye raxmad deg degana siiyo dhulku maanta saa ka warhayno aad iyo aad baa u daran yahay abaar waxaa jira baaxsan oo sima ah culimmada waa dhegaystay warkooda khayr allaha siiyo aad baa ugu mahadcelinayna si oday u dadaalayaanin aad haddana guddoomiye ku-xigeenka degmada isku shuban ee maanta waxa weeye arrintaa baaqa uu uu soo jeediyey baan aniguna aad- aad iyo aad waxa weye wacyigelinaya wacyidaya haddaanu bishii koob iyo tobnaad baan dhulkaas soo maray deegaamada hadda isku shuban ay hoos tagto xuubays ka mid tahay iyo isku shuban iyo dhammaantood waa soo maray runtii waxaan ku soo arkay wax waxa weeye laga naxo oo abaar baahsan oo waxa weeye dadki iyo dunyadiiba waxa weye waa deeqsan yihiin Ah, dee horta ilaahay subxaanahu wa tacaala deeqdiisa unbaa dadku ka dhargi karaaniine waadadu waa dadaalayaan booyad biyo ah oo dhowr reer loo qaybiyey iyo waxa weeye wax yaroo raashina hadde oo ma garanaysaa si- dadka baahidoodii waxa weeye marna sidii la rabay noqon mayso laakiin hadda insha allahu tacaala ba guddiga gurmadka ee abaaraha waxaanu ka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba inay degaamada mar la- kala gaaraanin oo dadka ka warhayaanin waa tahay suldaan waxaa sheegtay in aan laga faa'iidaysan ee, xilliyada roobabka oo kale ay da-aan oo biyaha ay iska socdaan qaarkood waddooyinka oo kale ay xiraan marka iyay tahay marka cidda hawshaasi laga sugaya wallaahi waa su-aal wanaagsan agaasime waa mahadsan tahay horta bini aadanku nidaam buu leeyahay oo horta hawsha marka koowaad waxaa laga sugayaa waa dowladda weeye dowladdu ayadaa shaqadeedii waxaa ah inay yacni deegaanka dadka ku wacyigeliso oo ummadda u tababadho dadka in deegaanka ka faa'iidaystaanin dadka haddaan wixii loo sheegin oo lagu tababarin oo deeqna la siin oo cagafyadii iyo wixii laga faa'iidaysan haddaan dadka la siin dadka ma faa'iidaysan kara dadka marka waxa weeye hadda waxyaalaha ee, tiifiyada hadda ma garanaysa ah, runtii anuu aad iyo aad u xiiseeyo tiifiga waxaa ka mid ah ee, maamulka ismaamulka soomaali galbeed yacni waxaan ku ammaanayaa deegaanka ka faa'iidaysteen intaa waxa weeye yacni madaxweynihii baa ugu horreeya oo dhulkii biyaha jeexaya oo saaminaya dadkiina iskaa waxu qabso weeye agaasime marka dadka haddii la siiyo cagafyadii iyo eh, wixii yacni eh, eh, ayo qalab oo huseeya eh, dadku marka iska wax qabso waa ka shaqeysa qofkas wax waxa weeye xufad buu qodanayaa riig buu qodanayaa nidaam buu samaysanayaa laakiin haddii dowladduba aysan dadkii eh, ku wacyigelinayn oo uba diyaarsanayn in biyaha laga faa'iidaysto hadde shacabkuna awood u yeelan maayo inuu biyaha ka faa'iidaysto marka marka koowaad waxaa laga rabaa dowladda weeye kadibna waa inay la timaadaa system dadku biyaha uga faa'iidaystaanin waa garta laakiin dowladda laftigeeda markay wax ku dhaqaaqayso waa in bulshada xaggeeda ay cadaadis oo kale ay kala kulanto marka dhinaca shacabka oo kale markaad eegto mis leedahay shacab waxyaabo ee, la taaban karo oo kale oo bulshadana ay dhaxalgale ay ka heli karto oo kale inay helaan iyaga laftigooda kuma baraarugsana wallahi waa su-aal wanaagsan ee shacabka horta shacabka laftigiisu waxa weeye dadka bini aadanka ahi ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu waa karaameeyey caqli buu ku karaameeyey oo siiyey caqligaasi inay kaga duwan yihiin waxa waa xayawaanka iyo waxaa kaleeto oo bini aadanka yahay abuuray kaga duwan yihiin waa caqliga insaanku marka caqligiisa inuu ka faa'iidaysto waa muhiim oo iyaga laftigooda hadde waxa weeye waxaa la yidhi celo uma qodna cidan uma maqna mar haddiiba dee dowladdii inay sugaaneen keliya hadda iyaga laftigooda ma aha waa inay ku tashadaanin baa la rabaa si ay biyaha uga faa'iidaysan lahaayeen marka xilli roobaadka ka faa'iidaystaan baa la rabaa ayaga laftigooda ganacsada waa inay ka faa'iidaysataa oo dadka biyaha looga faa'iideeyaa ruuhaantii hadda markay roobab ku da-aanin waxa weeye dhulkaan roob fiican baa da-a biyuhu mudday soconayaan ilaa laba bilood roob xiriir baa da-aya marka si kastaba ha noqotee waxaa la rabaa dadkuna inay isku tashadaanin dowladdana waxa la rabaa inay dowrkeeda buuxiso suldaan maxamuud yuusuf jaamac ayuu kaasi ha wuxuu u warramayey maxamuud cabdi ibraahim barnaamijku waxaa udish dhegeystayaal waxaad naga maqlaysaan mawjadaha fm ee daljir iyo internetka aad naga dhegeysan kartaan radio daljir com barnaamijku caawa waxaa idinka imaanaya suudiga daljir ee boosaaso xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada boosaaso ayaa maanta waxaa u furmay kalfadhigoodii saddexaad kaasoo golahu ay uga hadlayaan arrimo badan oo amnigu uu ugu horeeyo fadhigaasi golaha deegaanka waxaa furay guddoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacays dhado isagoo khudbadu halkaasi ka jeediyeyna badankeeda uga hadlay amniga gobolka iyo midka degmada boosaaso warbixintan soo socota waxaa nooga diyaarshay xasan hayka kalfadhigan oo ahaa kii saddexaad ayaa waxaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin amniga gobolka bari iyo waxqabadkii golaha deegaanka ee degmada boosaaso muddadii la doortay waxyaabihii u qabsoomay iyo waxqabadka mustaqbalka dhow iyo midka fog duqa degmada boosaaso injineer yaasiin mire maxamuud dacar oo ah guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada boosaaso oo maanta si toosa kalfadhigan saddexaad u dahfuray ayaa ka hadlay qorshaha dhow ee dowladda hoose ee magaalada boosaaso iyo waxyaabaha u qorshaysan isagoona soo hadal qaaday duqa degmada boosaaso mashaariic ballaaran oo la rabay in laga hirgeliyo degmada boosaaso oo dibdhac uu ku yimidda
sanad walba hadaha ayaa waxaanu qabanaa shirka kalfadhiga golaha deegaanka oo ah kii saddexaad ee wakhtigeenu joognay waxaan ku faraxsanahay inaanu ku soo gaarnay jawi fiican horumar leh waxqabad leh boosaasona himilooyinkii ay hiigsanaysay oo qorshuhu ahaa markii aanu la wareegaynay shaqada inay meel fiican marayaan waxaa dhiman insha allahu tacaala saddex sano iyo sagaal bilood baan umalaynaya baa inoo harsan inaanu wax weyn ka gaari karno baan rajaynaya insha allahu tacaala boosaaso oo sawirkeedu ka duwan yahay sawirradii hore ayaan rajaynayaa inaynu helno sanadakan maxay tahay waxaa aada u daahay puntland oo dhan mashaariicdii horumarinta ee jblg-ga cilado farsamo awgood waxaan rajaynayaa dhowaan insha allahu tacaala inay dhammaan bilaabmi doonaan waddooyinkii iyo mashaariicdii horumarinta ee dalka ka socda
gudoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacisdado oo kalfadhiga lagu casuumay ayaa ka hadlay amniga degmada boosaaso isagoona sheegay in howlgallo ay ka sameeyeen magaalada boosaaso ciidamada amniga ay ku soo qabqabteen boqol labaatan iyo qof boqol koob iyo labaatan qofa
saddex qodob baan ka odhanaya qodob wuxuu yahay golaha deegaanka degmada boosood waxay gaareen horumar aan muxuu ahayday golayaasha deegaanka degmooyinku ayan gaarin tusaalaha ugu fiican waxay tahay waa degmada keliya ee golaheeda deegaanka uu ka soo baxay xubin muxuu ahayde baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliyeed uu ka soo baxay dee iskama soo baxeen hadduusan gole miclale uusan ku jirin taasi waa waa guul qodobka kale waxay tahay kalfadhiga waxaan rabnaa inuu ka duwanaado kuwii hore in la xisaabtamo xisaabta dhaba lagu xisaabtamo xisaabtan dhaba muxuu ahayde la gaaro maxaa qabsoomay labada kalfadhi dhexdooda maxaan qabsoomin waayo maxay u qabsoomi weyn masalan cashuuraha marka laga hadlayo oo kale waxaa la yidhaahdaa haddii soon ee maalintii uu dakligaagu yahay in laba milyan uu maxuahay kaaga soo xeroodo oo maalinta dambe laba milyan iyo toban kun uu soo xeroodo waxa weeye anigu sidaan ku ogaa financial regulationka waxay ahayd in la weydiiyo waayo tobankaa kun maxaa keenay inay soo xerogto micnihii waxay u akrismaysaa in kastamar hor allaah uu meesh yimid oo cashuur laga qaaday haddii toban dhimona waay maxay u dhimatay muxuu ahaye xisaabta noocaasa baa baa la rabaa waxaa kaloo golaha deegaanka muxuu ahaye laga rabaa waxaad moodaa halkan waa degmo shaqadiinni waxaa haya aniga iyo taliyaha qeybta iyo saraakiisha gobolka maanta laga bilaabo shaqo aaleedin ma qabanayno adinkaa dadku ina soo doortay adinkaa mas-uuliyadda degmadaan leh inaanu habeen walba boqol iyo konton qof aanu soo xirro oo waagu noo beriyo aanu cimri degdegno waayo maxaa laynii doortay maxaa ahde xubna aad utiin oo golaha halkan u fadhidaan adinkaan ina weydiiye bal ii sheeg caawa laga bilaabo caawa laga bilaabo ma qabanayno shaqo aaleedin waajib aaleedin yuusuf intee ku xihan saldhigga ilaa xalay boqol iyo labaatan iyo kow qof baanu xala soo qaban nin xildhibaana nala shaqeeya ma jiro duqa magaalada un baa nala joogay habeen walba shan nin oo golaha ah ama shan nin iyo gabdhoba baa waxaa keenaysaan qaybta si ay ula howlgalaan dadkan adinkaa ka mas-uula guryaha guryaha aan muganayno adinkaa nooga horeynayo waayo adinkaa dadku ina soo doorto annaga aniga waa laysoo magacaabo haddana kuwii la magacaabay iyo kuwii la doorto awood ka sarraysa a laysiiyey waxa weeye amarka anaa bixinaya laakiin guriga waxaa rabaa inaa iga horeyso xildhibaan gurigaan haddaanu maxaa ahayde ku gafno inaad tiraado waa ku gaftay waxa weye lakin haddaa iska saxataan oo tiraado amnigii degmada ma ficina amniga degmada adinkaa mas-uulka ah adinkaa laynii doortay adinkaa waxa weeye dadka joogaan in soo xusheen caawa laga bilaabo waxa weeye qeybtaad keenaysaan shan qof habeen kasta waa shan qof waa inu jiraan waa amnigii nagala shaqeeya waad ogtihiin saraakiil baa lagu laayay waad ogtihiin magaaladu waa muxuu ahayde xaaladeedu ma fiicna gobolkuna xaaladiisu ma degana iminkada haddana aanu la taaganahay adinku xog mar heli kartaan waxaa laga yaaba inaan xog badan heli karin laba meeloodoo ka mida waxaa laga yaaba in dhibi gobolka ka taagan tahay qandalaha maskaxdiima soo gelaysa qandala ma waa laba kale waxa weeye waxaanu rabnaa amniga inaynu ka shaqeyno haddaan amni la helin cashuuri ma jiriso haddaan amni la helin anigu guddoomiye gobol ahaan maayo adinkuna xildhibaan ahaan maysaan duquna duq ahaan maayo amniga magaaladan waa degmo waxa weeye afar iyo labaatanka bishii hore ilaa duraad waxaan ku maqlaa qandala inaan qandala jiro inaan boosi joogo aniga farqadeed ii kala duwan ma jirto meel walba guddoomiye gobol baan ku ahaanaya waxaa laydinka rabaa degmadan amnigeedii xildhibaano iyo duqa magaalada iyo ku-xigeenkiisa iyo xogoyihiisa waxa weye mas-uuliyadda adinkaale waxaad xakuntaan taliyayaasha saldhigyada masalan yuusuf taliyaha saldhigga bartamaha kalfadhigaan markii la qabanayo waxay afkay taliya saldhigna inay joogaan halkan oo ay waayo degmadaa laga xukumaa annagu waxaanu xakunaa qeybta iyo ku-xigeenkiisa iyo taliyaha howlgelinta iyo labada taliye oo si indirect aan uxakuno garoonka iyo maxaha iyo dekeda taasi waa taa tan kale waxaa jira oo aan iminka ka soo shaqaynayaa haddii ilaahay yidhaahdo shan muxuu ahayde shan telefishin oo caalamiya magaalada jooga iminka xabsigay joogaan waxaan rabaa inaan ilaa berrida caawa ka shaqeeyo inaan dawladda hoose keeno waxaa laydinka rabaa muddadii aad xilkaa hayseen wixii inii qabsoomay wixii infrastructor ah ee muuqda ee aada qabateen aada xilliga aad ku guulaysateen inaad ummadda usoo bandhigtaan ummaddu ummaddu ma aha inta boosa joogta in kale baa dalka inala leh oo dadka inala leh oo deegaanka inala leh kuwaa dibadda jira kuwii muxuu ahayde inoo doono gareynayo lacagtooda ku bixinayo dadabiska kuwii waktigooda geliyey maxaa ka socda meesha waa inay ogaadaan maxaa ka jira maxaa muxuu ahayde horumara maxaa muxuu ahayde socda in intaa laga maxaa laga baankeeyo waxaan jeclahay in aan la ballamo golaha deegaanka waa la rabaa in la xisaabtamo guddiga fulinta waa la xisaabtamaysaa guddiga joogtada iyo haddii fulintu isku milmeen de waa lala xisaabtamaya waxaa dhici karta inay isku milmeen soo maha wixii o dhan waa lala xisaabtamayaa xisaabtanku maaha mid magaalada lagu naadiyo maaha mid facebook la dhigona maaha kalfadhigii hore waxyaalaha xusuusta waxaa ka mid ah xisaabaadkii dawladda hoose ee secretka ahaa in facebook la dhigo runtii waa xaaraan waa kiis dembiya ciddii dee gashana maxaad waa lagula xisaabtamaya waxa weeye markaaad adigu xisaabtamaysaan markaad golaha fadhidaan warkiinu waxa weeye waa secret iriddaa looga lama bixi karo labada isku xanaaqda iridda waa ku saaxiib laakiin dan iyo qofba fikir uu qabo waxa weeye waa lagu kala duwanaan karaa
si kastaba ha ahaatee kalfadhigan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli in magaalada boosaaso xarunta gobolka bari maalmihii u dambeeyey ay ka socdeen howlgallo ay ka wadeen ciidamada amniga xaafadaha magaalada boosaaso iyadoo dhowaan magaalada boosaaso kooxaha hubeysan ay ku toogteen tali ku-xigeenkii saddexaad ah ee qaybta ee gobolka bari yuusuf saxardiida xasan haykale radio daljir boosaaso
warbixintaas waxaanoo diyaariyay inoo soo jeedin weli xasan haykale ku sugan suudiga daljira boosaaso barnaamijkan cawaysnimo caawa daljira khiyaatan dhegaysanaysaa ee caawa intaas ayuu ku egyahay waa cabdi cumar geedi la socotinayay barnaamijku caawa wuxuu idinka imaanayay suudiga daljir ee magaalada boosaaso tan iyo kulan dambe akhyaartan dhegaysanaysaa waxaan idinka tegayaa nabadgelyo